ahlan wasahlan marxaba bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala wbarakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyibaray ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban ku soo dhowaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan halkan si toosaad iga dhegeystaan maalin weliba marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeysyada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard oo aan kusoo qaadano waxyaalaha ugu muhiimsan ugu waaweyn ay inta badan ay soo qaadaan sidoo kalena dhegeystayaasha aan ugu sharaxno ama u qaada dhigna dhegeystayaal saaxiibadaas si ay wax badan inta badan aan ugu jilcino mase uga faa'idaystaan dhegeystayaasha waana qeybaha markaasi hore wargeyska iyo saaka waxyaalaha kala duwan oo qoraya dhegeystayaal bal wargeyska saakaan ku bilaabo bal waxyaalaha markaasi kala duwan iyo weliba inta badan kulamadii waxyaalihii markaasi shalay jamhuuri day dhacay ayuu markaasi kaga hadlaya wargeyska qeybaha dambe dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan dhegeysliyusu bakada iyo xubinta wargeysada alaba halkan si toosa inagala socodsiiya dhegeystayaal sagaashanka maalmood ayuu madaxweynaha sado halkan ciwaanka wargeyska kaga dhigay hits and misses ruto ninty days wacaalihii markaasi uu diiradda saaray iyo waxyaalihii markaas uu waayey ayuu halkan saaka wargeyska kaga sharaxaya mase ka sharxaya qeybta labaad iyo bogas waa boga labaad iyo wargeyska ka imaanaya ayuu dabcan ka bilaabanayaa aan toos u tagno ilaa iyo boga sideedaad ayuu halkaasi faafaahin kaga bixinaya waxaalihii markaasi shalay halkaasuu kaga ballanqaaday sidoo kale waxay dowladiisa markaasi cagta ay saartay tanii markii uu xilka markaas la wareegay mase toos u qabtay waxau xukuumadda uu sheegay in ay waxyaalo fara badan qaybe ka aheyd waxyaalo fara badan inta badan ay la-eed ama waxyaalo fara badan ee dowladda ay inta badan ay dhibaato ka haysay dadka shacabka ayuu sheegay madaxweynaha inay markaasi deeradda saareen hadda ayuu markaasi sheegay tobanka maalmood usii dhiman ayuu sidoo kale sheegay in dadeline-ka ay tahay mase wakhtiga kama dambaysta waxyaalaha kale oo xooga leh in xooga uu sii saari doono waxaa sidoo kale ballamo hore leh oo sii qaaday ilaa iyo toban kale qodob oo markaasi inta badan uu sheegay in wax markaas looga qaban karo qeybta sidoo kale digitalka ama hadda dunidan markaasi heer casri ah inta badan loo adeegsado ko wuxuu markaasi sheegay in la dhisi doono ilaa iyo boqol kilomitar oo digital super highway ah waa waddooyin markaasi casri ah oo dabcan casriga wadooyinka waa boqol kun oo kilomitar oo wadooyin casri ah isku wareega dhammaan guud ahaan wadanka kuwaasoo markaasi saacidi doonto oo u ogolaan doonto qeybta sida internetka waa qeybaha internetka guryaha magaalooyinka iyo sidoo kale xaasimadaha iyo meel weliba kenya inay markaasi u ogolaan doono ama ay exes garayn doonaan mas cid weliba ay culeysan u kulmi doonin qadadka ama internetka dhegeystayaal taasuu sheegay in wax weliba hadda ay ku dabari doona mise lagu dabari doono qaab digitaal ah dhegeystayaal sida uu sheegayo boqolkiiba siddeetan iyo shan ayuu markaasi sheegay oo transfer ah oo ilaa iyo shan kun oo services ah ama shaqada ah oo markaasi ka harsan dowladda xukuumaddiisa ayuu sheegay inta badan inay space loo siin doono qeybta milmaha dabcan bilaha soo socdo ama lixda bilood ay soo socoto digital space waxaa loo yaqaana dhegeystayaal waa fursadaha digitaalka dhegeystayaal waa sida internetka waa digitaalka inta badan la siin doono dhegeystayaal boqolkiiba siddeetan sida uu sheegay wax walba dabcan ay ku wareegsan doonto ama wax walba ay noqon doonaan digital waxaa qeybta saddexaad sidoo kale uu sheegay in dabcan hal dhibic saddex milyan oo beereley ah oo kuwaasoo la sheegay in inta badan dhibaataa lagula kaco ama sidoo kale isdabamarin ama sidoo kale kuwa dalaaleyda ah kuwa brocastka loo yaqaano iyo kuwa burcadka inta badan ay lacagahooda ka lunsadaan sidoo kalena la dabamareeyo lacagaha dabcan inta badan loogu talagalo dadka beeraleyda taasi hadda wuxuu sheegay in markaasi adeegsan doonaan kaarka loo yaqaano e vocher waana taasi waxay sheegayaa inay kaga hortegi doonto lacagaha inta badan ay sheeganayaan ay ka maqan yihiin balse dowladda qaybteeda ay ka soo baxayso cid waliba u helayso ama kaarkeeda u geli doonto si halkaasi qofka asagana qofka beeraleyda oogala sii baxo bal uu sheegay in gacan kale aysan sii mari karin ama warqado kale aysan loo saxiixi doonin balse ay ta keliya in kaararka la isticmaali doono haddii bangiyada tahay haddii goobaha markaasi laga adeeganaya tahay iyo haddii wax lagala baxayo keliya in markaas noqon doonto kaarkaas qof waliba inuu isticmaali doono sida wargeyska halkan saaka ee qaybta cinwaanada kowga uu kaga qorayo qodobka afraad halkan wuxuu madaxweynaha sheegayaa in hal milyan oo tic jobs dabcan waa technolojida ay markaasi ay ka faaideysan doonaan qaab online ah digital space leaders si xitaa hogaamiyaasha wax badan oga faa'iideystaan ama qeybta hogaaminta wax badan oga faa'iideystaan ogana bartaan xitaa teknolojiyada taasuu sheegay fursado fara badan inay aad ka caabin doonto heli karaana fursado shaqooyin inkastoo dunida hadda ay noqoto qayb digitaala goobta shanaad wuxuu halkan sheegayaa in dabcan fursadaha faraha badan ee guryeynta ah iyo weliba dowladiisa hadda sheegayo inay fursado u heli doonaan qybwaa guryo affordable ah waa guryo cid weliba ay awoodi karto balse uu sheegay in stolment lacagaha inta yarinta yar la dhiganayo qofka si uu dhammaystiro inta uu sheegay madaxweynaha shalay oo carabkiisa ama uu carabbaabay waxaa ka mid ah ilaa iyo laba kun iyo shan boqol iyo inta u dhexayso toban kun in inyar in yar qof guri uu ku gadan karo dhegeystayaal waa guryaha casriga ah waa guryaha hadda markaasi dowladda ama xukuumadda ee xukuumaddii hore ay bilowday haddana waa isaga markaasi uu sii xoojinayo madaxweyne william samoy ruto waxauna sheegayaa in cid waliba mantli ama bishiiba ay iska bixin karta inta u dhexaysa toban kun ilaa oo inta udhexaysa laba kun iyo shan boqol ilaa iyo toban kun inta udhexayso cid waliba iska bixin kartaa si ay guryahaas u helaan guryahaasoo dhammaystiran si markaasi lacagaha inta loogu qofka ugu talagalay loogu qabtay lacagta uu ku dhammaystiro uu kaga dhammaystirayo kenya industrial state waxaa iyadana markaas iminkan coaching ama kormeera iyo tababaro markaasi siin doontaa dabcan dadka ganacsatada yaryar ilaa iyo boqol kun kuwa waa interpreneur kuwa loo yaqaana dhegeystayaal ee la siin doono boqol kun oo trairina ah ama train ama qeybaha markaasi ganacsiga ah sidoo kale dhiirigelin doono sidoo kalena lala socon doono bal waxay qabanayaan sida ay waxooda u qabsan karaan sida looga waxyaalaha munaasabka sida shaqooyinka u kala qabsan karaan ayuu sheegay inay kaga shaqeyn doonaan kuwa loo yaqaano waa k i e dhegeystayaal waxaa sidoo kale uu sheegay dhabcan warbixino fara badan uu sheegay madaxweynaha in ay wax badan ay dowladiisa ka qaban doonto waxa uu sheegay in jiifafka la amri doono in dadka markaasi ay ka saacidaan sidoo kalena la abuuro ama la tallaalo geeda gaaraya ilaa iyo saddex kun oo tree weekly bishi waa dabcan isbuuciba waxaa markaas laga doonayaa in la abuuro amase la tallaalo geeda gaaraya saddex kun dhegeysta taasi uu sheegay in jiifafka ay markaasi hadda doonayo in ay la shaqeeyaan lana qabtaan howlaha dadka shacabka ku dhiiri geliyaan in markaas la tallaalo geedooyin kuwaasuu sheegay in wax badan ay ka saadi doonaan kana bedeli koraan waana qorshaha hadda markaasi ay xukuumaddiisa ay wado madaxweyne william ruto arrimo fara badan jila markaasi ka hadlay madaxweynaha waxaa sidoo kale uu ka hadlay high cost living waa dabcan miciishada hadda markaasi wadanka nagu leeyahay iyo sicir bararka wadanka ka taagan wuxuu sheega waa arrimaha ajendaha iyo qorshaha ugu weyn ee sanadihii waqtiyadii ololaha markaasi lagudi jiray sida uu asaga markaasi shalay ugu carbaabay labada kun labaiy labaatanka waqtigan hadda markaasi aad u adag uu ku tilmaamay inay tahay mid markaasi lasoo afjari doono wuxuuna sheegay maalintii shalayto in ay tahay hadda meelaha uga cakiran wuxuuna sheegayaa wejiga saddexaad in hadda markaasi lagu taag lagu taakuulkarayn doono mise lagu dabari doono xaaladaha isbedabedela iyo waxuuna sheegay dowladiisa inay xaqiijin doonto in dadka beeraleyda ay heli doonaan qiimo markaasi jaban ee bacriminta ama fertilizerska waxaana sidoo kale sheegay taasi inay waxsoo saarka ka sacdi doonto iyadoo sidoo kalena wadanka uu sheegay in lasoo gelin doono toban milyan oo markaasi jabaan oo galey ah wuxuuna shalay markaasu sheegay si ay u daboosho baahida iyo dabcan waa sixir bararka iyo baahida faraha badan ee cuniyarada wadanka ka taagan waxa uu sidoo kale sheegay in hadda markaasi lasoo xarayn doono kuwa markaasi dowladda iyo sida dadka gaarka ah ay u leeyihiin ganacsiga ilaa iyo saddex boqol oo kun oo tan oo markaasi bacrimin ah bilaha markaasi si ay dadka beeraleyda u abuurtaan waxsoo saarka uu xoog u yeesho sidoo kalena waxsoo saarka uu sii kalifido una kala gaaro guud ahaan wadanka taasuu sheegay inay tahay hadda waxyaalaha markaasi xukuumaddiisa ay inta badan saari doonto uuna doonaya ballamadaasi in uu oofiyo uuna ka dhabeeyo sida uu hadalkan uu dabcan wargeyska booggiisa labaad saddexaad iyo afaraad iyo shanaad iyo lixaad halkan uu faahfaahinka kaga qorayo qorshaha ayuu leeyahay waa mid markaasi in aan dhimo waa qiimaha nolosha wadanka in markaasi hoos ay u imaato waa qorshahayga waa ajendahayga waana fayska saddexaad ayuu leeyahay hadda inaa markaas wax wadboodan ama isku dabaro taasi ayaa ka turjumaysa xaqiiqda ayuu leeyahay in cid waliba ay hesho nolol wacan wargeeska boggiisa tobanaad dhegeystayaal iyo wargeeska boggiisa sagaalaad waxay halkan ka kala qorayaan ama kala qorayaan in dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga wuxuu markaasi sheegayaa ama sidoo kale uu cambaareynaya ama uu eedeynaya madaxweynaha iyo sidoo kale uu doonaya in isbedel markaasi doonayaan inay ku sameeyaan dastuurka qaab farsamaysan oo markaasuu sheegaya oo horaan wuxuu asaga dhaliili jiray oo hadda uu doonaya in uu sameeyo waa siduu hadalka u dhigaya raila odinga dabcan hadalkaasi ula jeedo in tusaale usoo qaatay b b i da oo inta badan uu ka horje kasoo horjeeday sidoo badan inta badanna uu aada u dhaliili jiray inta badan oo olole markaasi kala duwan ka bixin jiray ayuu hadda qaabkeeda iyo nidaamkeeda istaraatiijiyada uu hayaa taasuu sheegaya in waxyaalo fara badan oo dabcan sharciga baalmarsan sharcigana aan ogoleyn doonaya inuu markaas kusoo daro dastuurka dalka taasoo hadda doonaya inuu isbedel ku sameeyo dastuurka wuxuu leeyahay xog ayaan markaas helnay ka mid tahay haddana wuxuu leeyahay taasi waan ooga digaynaa inuu markaas ruuto uu ku dhaqaaqo waana mid isaga caaqib ku noqon doonto hadaladiisna mid markaas burin karo waa siduu hadalka raa'ila u dhigaye waxaana sheegaya in hadda dabcan xoog markaas ku marsanayaan sida lacagta c d f ta oo markaas maxkamadda sheegtay inay tahay mid markaas sharci darra ah ilaa hadda markaas xalalkeeda uu sheegay in xoog markaas iyo weliba waajahwareerin iyo xoog inta badan xildhibaanada ay ku wadaan laakiin hadda wuxuu sheegay waxyaalo qaarsoon oo inta badan dabcan ay xildhibaanada doonayaan in loo maro ayuu hadda sheegaya raila odinga intaas doonaya in iskuday ay doonayaan in ku sameeyaan isbedel dhanka dastuuriga ah borgeeska bogiisa sagaalaad ayaa saaka faahfaahinaya dhegeystayaal wasaaradda waxbarashada waxay ayadana markaas halkan shaacinaysaa in isbuuca soo socdo imtixaanada ay ku dhawaaqi doonaan ee fasalka sideedaad imtixaankii loo fariistay sida wargeeska halka saaka bogiisa qeybta dambe uu ku qoray wargeeska daily nation wuxuuna faahfaahin kaga bixinayaa wasiirka zakel wuxuuna wasaaradda sheegtay in hadda ay ku dhawaaqayso isbuuca soo socdo imtixaanadii ay u fariiseen ardayda isbuuca waxaana uu sheegaya in dhammaan hadda wax walba isku dabardeen wax walba dhammaadeen sidoo kale uu ka hadlay in waa kadegitaanka ama waxyaalihii looga digay ardayda inta badan iyo weliba habka ruulinka ama habka wax loo maareeyey waxaaso dhan ay sheegayaan inay shaacin doonaan maalinta isbuuca soo socdo waa siduu hadalka udhigay waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada waxaana cid waliba ay maqli doontaa ama ay heli doonaan kaysaska xatooyada waxaa sidoo kale maqli doonaa cid waliba natiijadeeda hogaaminta iyo sidoo kale wuxuu sheegaya wasiirka in gre dabcan waa kenya certificate secondary education progress weli haddana ugu socdo imtixaanka balse hadda wuxuu sheegay waxaanii xaqiijinayaa in risaalta ay markaasi noqon doonin mid markaasi inta badan aysan ku xariiri doonin mise ay lifaaq ku noqon doonin ama ay dabada la geli doonin arrimo isdabamarin ah balse uu sheegayaa in cid waliba ay si wacan imtixaanadeeda u samaysay iskuulka hoose dhexe primariga iyadoo meelo qaar laga soo sheegay in dhibaata iyo waxyaalo qaar laga soo tibay laakiin wuxuu leeyahay tani hadda waxaan gacanta ku haynaa gabagabadiina soo dhammaynay sixitaanka fasalka sideedaad ayuu leeyahay waxaana hadda uu sheegaya in tirada caruurta fasalada iskuullada sare ku biirayaan in dhammaan la kala qaadi doono la kala ogaan doono iyo sidoo kale natiijada iyo sida kountida markaas u kala horeeyeen ayuu markaas sheegaya wasiirka zakiel sida halkan uu ku tilmaamay wuxuu leeyahay diyaargaroowa imtixaanada fasalka sideed waa lagu dhawaaqi doonaa isbuuca soo socda sida uu halkan wargeeska qeybtiisa booga dambe uu ku qorayo wargeeska daily nation eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban waxaan filaya si wacan oo qurux badan inaad kusoo wada kacdeen iskana warqabtaan xaaladda dhagdhag inay tahay jawi degan dabcan waxaan filayaa sidoo kale dadka inay iska warqabaan warjaarkaada fiiri war deriskaada fiiri war xaaladiisa ka warqab war si dhow iskula socda balqadadka telefoonada fursaddan siiyo balse kusoo kaakicin dhegeystaha saaka inoo daafuro ee barnaamijka soo dhow walaal subax wanaagsan
subax wanaagsan walaalo yuusuf fakad eed baan ku salaamaya walaalo muusa muumin ismaaciil wajeer soo dhowo muusa muumin wajeer
maasha allah alxamdulilah jigu saaka mid degan alxamdulilah maqalka idaacaddu waa mid kasta habarkiisad maasha allah si heer sare aan soconay dhammaan dhegeystayaasha isu xijiinta qaaliga u horeysa fakad xafiga qaaliga waxaanyaa subax wanaagsan ruqay wajeerna subax wanaagsan indhiga allah subax wanaagsan shukran adbaad mahadsantaa muuse muumin dhegeystahaasi uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka sinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leeyahay saaxiibada balqaadka telefoonada aansiiyo balsaaka dhegeystayaasha meelahay naga dhegeysanayaan si ay loo socdaan maqalka idaacadda howlahaasoo dhan waa saaxiibadeena muuse ku mahadsan yahay soo dhowow ku salaamaya walaal magacaaga subax wanaagsan waa ka gudbaya xigaa kalaan siinaya subax wanaagsan soo dhow walaale wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed cabdullaahi barquuqe saaka ka waran barquuqe haye
dadka reer barquuda waxaa ku boorinayaa biyaha xaar iyo bakti iyo baraayi baasoo dhan bay wateen inay carruurta iska karkariyaan oo iska ilaaliyaan inuu
aada iyo aad
adigana waan ku salaamay dhammaan dhegeystayaasha dhan oo si wax wanaagsan maamil shukran aad baad mahadsan tahay dhigaha kale qadka telefoonka suax wanaagsan soo dhow walaale salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa cumar dheerow ninuu maanta jooge ya
cumar dheerow ninuu jooge weye cumar codkaaga gago-aya
waa cumar dheerow ninuu jooge cumar cumar dheere dheere nuno saaka nuno ka waran alxamdulilah faraageedaan jooga waa barigana wadan waaye haye neefka wax ku horay malin alxamdulilah rabna waxaana ilaahaygii noo necdeeyey baan ku shukrinaaye aad iyo aad alxamdulilah alxamdulilah abtago sida kale alxamdulilah baraaqa adduun adduun lama soo koobi karee alxamdulilah nuno u sheega jiefka waa in geedaha la talaalaa wax la sheeka ban waan dhegeysanaa had wargeys marka akrinayse
haye
laakin laakin nin walba meel jooga waa inuu geed iyo toban geed uu abuuraa halka qofkiiba aad iyo aad aad iyo aad jiefka dabcan waa inuu horkaca nuno haa jiifafkan jiifafkana wayba ku qasban yihiin dadka in wacyigelin oo geedaha la abuuro aad baad mahadsan tahay cumar dheere geedaha wax badan bay- wax badan bay taraayihiin maxaa yeele waa lagu waa loo hirgelay haddii laba qofka u dhinto waa loo hirgelay maaragtay iyo hawada way soo jiidayaan macdan badan bay geedaha leeyihiin geedaha in la talaalo waan ku burin lahaa dadweynaha jiifafkana u sheegaya aad iyo aad jiefka nuno igu salaam haa waan ku akhaaq waan kugu gaarsiin insha allahu dileya aa tahay cigaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
maxamed cali baa lacag kala socda magaalada gaarisa wargaarso ka war maxamed caliyow wallaahi gaarisa waan dheg dheg alxamdulilah barwaaqo roobna waa iska helnay waa iska nimcaysan waa kor taag haye markaa dhib ma jiro laakiin hadalaanta waxaa waay qodbada shalay oo madaxweynahan ka hadlayna mhm
marka dee madaxweyne horta waxyaalo badan ugu hadlay waxyaalo badan ugu hagaaji mhm
marka horta maanba sharci la bedelo horta taa caaqibay ku noqonay sharci inuu bedelo maaha mhm waa wa- asaga marka hore ka hor imaadsanay mhm maxkamadda inuu ayido waay maanba si dhey farta annaga maba doonayn waxaan ku qabnana ma laha shukran waa mahadsan tahay waa sala- waa subax wanaagsan tan ka baxa adiga nafta ku celinaa nes shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowow waan ku salaamay saaxib waa kaa qaaday soo dhow magacaaga maxamuud banbanaani maxamed nuur banaani ka waran saaka maasha allah nia banaani barwaaqo iyo roob baa noo ma garat mhm
ilaahi mahadle anaga roob baa noo da-ay maasha allah tooyinka lagu tuba marta isku keenan ma garat mhm
marka ilaa saxaabta iyo burbuus waxaa la eedan roob laxama iyo waxaa laga eedan roob keeno mhm markaan anaga horta iyadoo walaalaa sheegay aan la gaarin ba anaga shaqadaas hayna ma garat maanta shalay ahayd
ku maqlayaa ii war maqashaa
maxamed nuuran ku maqlayaa haa anaga dhulka nadiifinta iyo geed macnaha geed abuurka iyo dhulka maaa environmentaa ka shaqaynayna ma garat mhm
marka anaga haddaan ahay banaali arrimaha ayaan u taaganahay waan iska qoftaan ku shaqaynay volunteer baan nahay marka dadkana ha nagu daydeen baa laga dadweynaha u shalaya in arrinta ayada nagu bogaariyaan ayagana kaalin ka qaataan caafimaadka biyaha marka saa roobku da-o in eh, biyaha iska kariyaan amba daawada lagu daraan isku daraan isku nadiifiyaan baan u sheegahaya shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu saas sarkayr cabdullahi wajeed soo dhowow
saab waa dhawaa nimadan ku habrisan alxamdulilah mhm
wax walba si allah subxaana wataala u targalay ku kala socdaan mhm
maqalka idaacadda markiisa si fiican aan ugu dabalno wargeysiyo waxyaabaha ay qoreen maasha allah mm dhanka hadaleynta waxaan leenahay imtixaanaad soo gabagooba iyo kuwa hadda in lagu dhawaco aqalrabo waa ardayda gobolka waqooyi bari guul allah ka siiyaan leenahay aad iyo aad
waxaa kale oon halkan hadaleynta ay tahay xo- maskari jamhuuriyad iyo wadanka siin rabi loogu xukun si fiican loogu xukun qaasatan gobolka waqooyi bari aad iyo aad
marka hadaleyntaas oo dhammaan dhegeystayaal waxaa leeyahay sabaax alkhayr saaxiibada shaqada ku wacnaa shukran deegaanka ay ugu saran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowow halo star f m waraale hada dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystaha qadka telefoonka soo dhowo walaal aan ku salaamaya subax wanaagsan
waa waxaanoo wanaagsan walaal ali waa sulaymaan taarifa oo suleymaan oo tanaarifa saaka ka waran abow tanarifo hadda dhankaan ka joogo nabad ayaa naga cusub intaan ogyahay wax qayli ah dhib iyo wax dhib ah ma maqal nabad baan ku waaberisanay alxamdulilah jebigu waa okay roobna waan helnay ilaahay ou ku ku khayr badan nooga dhig ilaahu noo soo siyaadi baan leenahay aamiin muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay in caafimaad iyo khayr qab- caafimaad khayr caafimaad khayr badan ilaahu nasiiban leeyahay
aad iyo aad waxaan si wax wanaagsan leeyahay horta saaxiibayaalka walaalaha meel ay kala joogaanba waxaan leeyahay si wax wacan oo wanaagsan shukran aad baad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay sidoo kale maalintaas adigana ku wacnaato xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu waa kuma
waa walaal xuseen cabdullaahi kaan duwan xaasa xogaa ayaad igu ergoyso xogaa bal mahna ku soo wicinaay waa igu waxay gashi waa ka dhirsanaa oo adiga xanaaqsaneed miya
haa ayaad u xanaaqday
adi adiga sifaga soo matid haa
ninkaa wey ninkaan u xanaaqay ya
Wey, adiga wey adaa ku xanaaqay intaa ku soo wacay baad igu goysa ma hadda
maya subaxoo hore eed hadda ma aha subaxoo hore eed oo ilaa hadda waad ii xanaaqsan tahay
maya walaalo hadda waan ku cabsiyey hadda waa haddaan ku- kuma soo okay wicinaay ku okay la- okay lambarkaada keenkaaraan ku sii markaa
Wala- maya walaalo kale laa ku siiyo maya ii sheeg maya kaaradkooda ja- kaar- kaaradkooda shaan ku siinayaa
walaalo allah ku barakeeyo waa khayr allah ku siiyo soomaali baa nahay haddaan soo caqnana waan tacfinaynaa Maya.
raayaabaan raayaabaan joogaa aye
kaabadwaaqayabaknemcaadoon waa la saanaystay hadal haynta waa taaka waa iska barqo alxamdulilah oo hor dheg xuma noosha dhago walaalo waana ku salaamaya khayr badan baa idiin rajeynaya shukran maxamed cali aad baad u mahadsan tahay
xuseen cabdulaahi waa walaalo xuseen cabdullaahi xuseen cabdullaahi cafan xuseen cabdullaahi aad baad umahadsan tahay shukran raaya waana salaamaynaa xigaa kale qadka telefoonka Salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waaku salaam yuusuf bakad waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandhera cumar akheero maneera ka waran saaka
saaka alxamdulilah si wacanaa loo waabaristay ilaahay nabadgelyo waana siiyey haye aad ayaa jawiga u degan yahay waxaan leenahay abaartaan allaha naga soo bixiyo marka geedaha iyo macalin imtixaanka kulli waxaan gaaseedku waa dhegeysanayna waxaa waaye horta geedaha in la abuuro aad ay u wanaagsan tahay oo bilacda magaalada iyo macalin dhulka waxaa waaye ah, waa- waxaa waaye aad aa ku wanaagsanaana cimilada aa ku wanaagsanaana marka waxaan dhihi lahaa horta geedahan hala abuuro dhammaan dhegeystayaal kasta fm ku xirnay yuusuf bakad iyo muscab kulli waan salaamayaa saaxib shukran aad baad umahadsan tahay xigahaas xigaa kale qadka telefoonka siinaa soo dhowow السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ما شاء الله من غير عليكم السلام maneera ka waran xalimoy
والله دينا عن قبل النحريس إلى أن قمنا الحمد لله الشكر haye
إلى وصاني كفي عن قومها عن ليها aamiin
انتي ببتنا الله ما عافي انتي بنتنا الله ونحريس معلمين في إلمان إلى وتعالى أسفد لا والله ما شاء الله aad iyo aad aad baad umahadsan tahay maama
أنا مدنوي aad baad umahadsan tahay homa xalimo buula garay ee naga soo wacda aalaba iyo maneera aan u mahadcelina mar waliba juhdiga dadaalkeeda walaal soo dhowaan ku salaamayaa
maxamed aadan baadilaa maxamedow saaka bal ka waran deegaanka ku sugan tahay wallahi gaarisaan jooga alxamdulilah dhib ma jiro haye
saaka waxaa layaa bale geedaha la abuuro leeyahay gaarisada magaalada weynada biyo kala aan geedaha maxaa lagu waraabini gaa war geedaha abuura abuura ge- tallaala lagu geedaha waraabini nuno geed ku abuurtini Warya- Ka maqal gaarisada biyo laga leeyahay nuno biyo inta laga geeli geed ku abuuri waryaaga hal adiga geedaha tallaal baan ku dha anin biyo meesha laga keenin adiga Waryaa, geed intaa ku talaalaa biyo soo sidaa geedan ku talaala hataa aniga guryahaygii hataa gurigii dabaq hataa geedaan ka badin lahay laakiin biyo ay taariif maanta noo maray biyaan laanahay waxaan ku waysanaa leeyahay wax la cabaa leeyahay geed abuuraa leeyahay Inta laga geeli- waryaa hadda war roobba hadda socda hadda ka faa'iideyso roobka waa roobku hataa dhulku iska engegay oo hadda adiga waxaan ku- oo oo hadda waxaan ku leeyahay geed tallaal adigana waa buuqaysa waa qaalinaysaa maxaan geed ku talaalo markay biyo soo anaa u baahan geedka inaad talaalo hoos kaa fadhiista haye marka dee wixii horta aa u baahan taho aad heli karin soo dhib maaha tallaal geedka tallaal hadalka igida maxamedow waan talaali biyo soo sidaana gawaar Talaal, talaal, talaal geedka, talaal.
gaarisa ugu jirta loo maraa biyo kalaanahay adiga aad leedahay nunoy nunoy macdaari leedahay madoogaa jirta dhigta kale Ah.
biyo ku abuurna daleegeeli maxamedow aad baad umahadsan tahay laakiin geedaha tallaal ogaas aad u mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdi o- eh, xamd magacaaga axmed codkaada ugu hooseeya sare u qaad bal
axmed buulisembul buulisambul ka waran gaaris
gaarna alxamdulilah alxamdulilah ilaha mahad ii shukur iskale haye maxaa hadal haysaan
nood baan haynaa iyo biyo la-aan biyo la wax lagu talaali malaha dadka waa wixii cabalaga iyo biyaha cabdashaan lagu karsadaan laayo shahana hala karsado cuntadana hala karsado geedahana hala talaalo miil biyo meel laga keenaba in yar cab markaad biyaha in yar aad kabato in yarna geedka geedka sii kuwa beeca geedaha ayagana ku waraabi umaadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhowow asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa cabdi cabdi xagreer nabad baa lagu baryay waa fiican idinku xaggiina ka waran alxamdulilah tamaam ka waran saaka xagir dheera
waa fiicanna waa fiicanna ilaahay mahadle islaamka ilaahay roob allah siiyaan ku ducaynaya ilaahay meel kastoo islaamka jooga allah siiyo aamiin
aad baa looga oomaya wadamada baadiya waa laga oynaya mhm
ilaahay waxaan ka baryaynaa meel kasta oo soomaali joogto roob allah ku hardayo barwaaqaca
haya waa ku salaamayaa sheekhana shukran aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaaleh
waxaan leeyahay walaal, salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
haa saynaba joogto buulageysow wula geesow ka waran saynabey
waa la fiicanya alxamdulilah maxaa hadal haysaan
hadalaynmayno waa ka fiican bax aada ugu fiican haye
alxamdulilah shukran zaynab alxamdulilaahi inooga baxday ku mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waan ku salaamayaa baaba soo dhowow malaa'ika ku salaantu malaa'ikatu raxma waalidka allaha salaantu waa macallimo xagar dheeraan kaa soo baxaa ma garati agdheere ka waran saaka xagar dheeri nabad baa lagu kakac waa adduun kolley nin iska warhaay male ilaahay hanoo kaalmeeyo aabba macaan ma garati aamiin intii dhib qabto allah ka qaado intii dhimata allahu naxariisto ma garati mhm colka ilaahay nabad ha noogu bedelo ilaahay abaarta aaran allah ha noogu bedelo ma garati aamiin dembigeenkii waalidkeena allah dhaafo allahuma salli calaa maxamed faatax
umaadsan yahay macallimow dhegeystahaas ee qadka telefoonka ugu dha- ugu dambeeyay dhegeysta warkii sideedii subaxnimo la gaaray fadmalakii suudhi halbaad waad ku mahadsantay la socodka dhegeysta idaacadda star f m iyo xubinta wargeysyada iyo hadaleynta suxil baan ku ogaanay dhegeystayaasha siday kusoo kakacaan ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhageysanaysaan maalin eh, ay tahay talaada xaladaha arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyadan ku egna barnaamijka talaada weliba taarikhdan waxay ku beegantahay saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaadii disembar sanada labada kun labiyo labaatanka waana barnaamijka alaba la socodsiiya anigoo ah yuusuf bakaad maalin weliba marka laga reebo xadda qodobo fara badan ayaan saaka diiradda ku saari doonaa Ka- taasoo kasoo xiganay hay-adaha qaramada midoobay sida hay-ada socdaalka adduunka i o m ta hay-ada u n ocha hay-ada qaxootiyada adduunka u n c r hay-ada caafimaadka w h o hay-ada cunada ee w f b iyo faw iyo sidoo kale hay-adaha maxalliga iyo weliba hay-ada caruurta unisef hay-ada dhammaan ayaa markaasi kasoo xigdan qodobo fara badan oo dhammaan- dhammaan dhegeystayaasha la wadaagi doonaa ilaa inta markaasi barnaamijkan ku wada jiran dhegeystayaal waxaa intaanan qodobada markaasi aan ku daafurmisa aanan bilaabin dhegeysaba marka hore io ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darayd abid muddo afartan sana ah ilaa iyo horaantii sanadkan labada kun labiyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay oo kar oo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga un c r ayaa ku sugan goobaha waa goobo kala duwan si ay dadka abaartuhu saameysay ee u siiyaan gargaar qoyskuna abaaruhu ay saameeyeen gees waana geeska afrike balse u n c r waxay la daala dhacayaan baahida badan oo dadka ay iminkan wajahayaan abaaruhu ay kasbadeen ama ar- abaaruhu ay dhibaatada ay u kasabtay u n c r ayaa ka sh- dabcan kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si ay dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabidda abaaraha dhegeysta mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karto qoyskaada abaartu saameeya u n c r waxay dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran waxa ay aada u saameysay nolosha caruurta dadka waaweyn dadka qaar abaartu waxay baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabo walaal iyo weliba xoolihii ay sidoo kale ay dadka intifaacsanayeen waxayna dadkaasi ay ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan iyagoo baadi goobaya biyo iyo baad iyo hoy dhegeysta waad caawin kartaa qoyskaada oo abaartu saameeyey adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saamaysay ee hay-adda u n c r waxay hayd waa hay-ad ca- markaasi caalami ah ay ku sugan goob waliba oo cid waliba ay kaga dabcan wax walba kaga qaban karto xaaladaha ee u n c r dhegeysta lay abaaruhu ee iminkan dadka ay ka wacyigelinayaan si wax loogu qabto adigoo qarashaad markaasi lacag kaa baxaynin balse dhibcahaaga aboonka point ama kaarkaad ku hadlayso dhegeystayaal ee ku aruursamayso taasi oo keliya aada ugu adeegi karto qofka ee abaaruhu saameeyeen aan sidoo kale kugu daro m coba m coba waa shirkadda iibisa telefoonada gacanta iyo aaladaha cadceeda cid waliba ay awoodi karto inay haysato mise soo qabsan karto mise soo iibsan karto haddii qofka uusan iibsan karin mise qarashaadku hayin wuxuu sidoo kale kusoo qaadan karaa amaah mise deen si aad u iibsata macaamiilka waxauu u baahan yahay in keliya uu bixiyo qeyb horumaraysa iyo weliba lacag maalinla ah keliya boqol shin oo maalinlaha iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaraysa ayaad ku cusboonaysanaysaa gurigaaga shaashada cadceeda ah ee afar iyo labaatanka ama twenty four solar t v inch oo wadata iftiin ku filan gurigaaga mise goobtaada ama meheradaada ganacsiga xitaad ku xiran karayso raadiyaha qoraxda ayuu sidoo kale ay iibisaa m coba telefoonada ayay sidoo kale iibiyaan waxay sidoo kale ay hayaan tooshash oo markaasi iftiinkooda meel fog gaari kara oo weliba dadka xoola dhaqatada maxoolaleyda ee inta badan reemiyiga ay aada u isticmaali karaan kuna fiican taasi dhegeysta telefishinka waxaad kaga faa'iidaysan kartaa koobka adduunka oo hadda markaasi gebagaba maraya waxaana dunida haatan isha aadka loogu wadahayaa tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka ee dalka qatar ka socdo ciyaaraha waxaa kala socon karaysa telefishonkaada cadceeda adigoo gurigaaga joogo sidoo kale musalsalka shirada markaasi kala duwan inta badan gabdhaha inta badan ay ku xiran yihiin adigoo meelo aada u aadin masjaar ama dariska aada aadin gurigaada ayaa wax walba halkaasi kaga dhamaysan kartaa telefishinkaasi keliya soo qabsanaysaa dhegeyste waxaa jira qocaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto waddooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan funaanad bilaash ah markaad iibsato telefishoonka dhegeyste xusuusnow in adeegan markaas ay ku keeneen iskaashi ka dhexaysa sida m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka maanta bala xiriir m coba oo aad iibsato telefishoonka ceedceeda iyo weliba agabka kale ee muhiimka haddii aad u baahan tahay lambaradan aad kala xiriiri karto waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale aad kala xiriiri kartaa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambarka mar kale kugu celina dhegeysan si aad oola hadasho aadna uga codsato telefoonka ceedceeda ama telefoonka solarka inuu kuu keeno raalli hada waa raadyaha qoraxda ama solarka ama sidoo kale tooshka oo adiga doonayso in wax badan aad kaga dabcan aad ku qabsato waana tooshke waad dalban kartaa telefishinka sidoo kale waad dalban kartaa lambarkan oo keliya la xiriir waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal haddii lambarkaasi mashquul ama xiriir aad ku harato lambarkan kale aad wici kartaa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba waa laba waad dhegeysa waa eber toddobo iyo eber toddobo waa laba eber toddobo eber toddobo eber toddoba laba markaad qorto eber toddobaad qoraysa haddana waxaad ku xijiraysa eber toddobo kale saddex saddex saddex laba laba laba idaacadda star f m codka gobolka qobere dhegeystayaal dib imkan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka xaaladaha dhegeystayaal iminkan qaramada midoobay arrimaha gargaarka biniaadinimada dabcan waxaan ku bilaabanaya dhankaasi caruurta hay-adda qaramada mido unisef waxaa halkan dabcan ay kaga hadlayaan dadka waa holwadeennada hay-adda qaramada midoobey qeybta caruurta unisef asxaabta weliba taageerayaasha unisef waxaa dabcan inta badan uga mahad celinaya in aad marso kusoo biridda ay bilaabanayso codsiyada waxqabadka bini-aadinimada ee caruurta ee sanadda labada kun saddex iyo labaatanka halkaas ciibaan oga dhigan dhegeysta horaantii sanadkan waxay markaasi socdaalo ku tegay gobolka ituri oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga congo oo ah deegaan ay sida aadka ugu saameeyeen colaadaha iyo weliba weerarada lagu hayo dadka rayidka waana halka ku booqday xero ay ku jiraan dadka barakacyaal ee rabshadaha inta badan ay saameeyeen halkan warbixin ayaa laga diyaariyay dhegeysa soddon iyo lix kun oo caruur ah oo badbaado raadinaya waxay ku jirt waxay dabcan ku jiray ilaa afar iyo toban waa afar toban jir wiil ah oo lagu magacaabo bulukwa dhowr bilood ka hor bulukwa si dirqi ayuu uga badbaaday in lagu dilo dad in la dilo lagu xasuuqo tuulo u dhow inta uu socday weerarka bulukwa wuxuu goob joog u ahaa dabcan in in madaxa laga jaro laakiin taasi maysan dhicin oo argagax ayaa markaasi dara bulukwa u dabcan bulukwa uu ka badbaaday taasi keentay in caqabadaha hadda badan inta badan ay kala kulmaan caruurta qaaradda afrika ma jirto ilmo weligiis la kulma dabcan la kulmi karo masiibo taasi laakiin waa in masiibada loo geystaa laakiin asaga ma geysto masiibo ilmaha dhaawacyada iyo weliba xaaladaha dabcan xaaladaha daran inta badan laga soo debiyo wadamada dhibaatada dagaalada iskudhacyada qabaa'ilada ka jirto ayaa inta badan ku halaagsamaa caruurta laakiin hadda waxaa jira caruur badan oo u badan gargaar ama u baahan gargaar bini'aadinimo marka loo eego waqtiga wakhtigan hadda taagan iyo dagaalada meelaha qaar ee dunida ka taagan adduunka oo dhan waxay markaas iminkan gelgelaya dhibaatooyin isku dhacyada sida waddanka ukraine wadamada markaas qaaradda waddanka afrika sida yemen ayaa ka mid ah meelaha iminkan aadka weliba waddanka haddan ka hadlayna ee d r c adduunka waxaa hadda inta badan unisef ay sheegaysaa in tillaabo si deg deg ah looga qaado cid weliba oo ku xadgudubta carruurta laga bilaabo rabshadaha iyo weliba barakacyaasha carruurta inta badan waxay way ku faafaan wadamada kale ayagoo markaasi lugeeya socdaallo waqtiyo fara badan si ay halkaasi uga helaan una raadsadaan meel ay nafsadooda ku badbaadin karaan dhankan isbeddelka cimilada waxay sidoo kale sii kordhinaysaa dardaaranka iyo weliba xaqiiqda ah dhibaatada caruurta haysato weliba kuwa ku cusub noloshan dunidan hadda sii rogrogmayso oo nolosha ku adkaynayso qaramada midoobey hadda waxay tilmaamaysa sheegaysaa in ugu yaraan ilaa saddex dhibic lix shan milyan oo caruur ah ay ka barakaceen guryahooda tirada ugu badan ee abid ay diiwaangeliso qaramada midoobey ayaa hadda sheegaysa in siddeed milyan oo caruur ah oo hadda da-dooda ka yarta shan sano jir oo haan shan iyo toban wadan oo dhibaatadu ay ka dhacday ay halis ugu jiraan inay rag dabcan caruurtaasi u dhintaan dhibaato kale oo ba-an waana inaan sida maskaxiyan oga shaqeyno si aan ku badbaadin karno caruurta waa siday ku tiri gabadha markaas qaramada midoob qabilsan qeybta caruurta laakiin xaaladuhu ma ahan mid rajo la-aan ah waxaana ognahay sida loo gaaro caruurta halista ugu weyn iyo baahida ugu weyn ay qabaan anagoo taageeran ama taageero ka helayno waa howlwadeennada iyo weliba dadka ku sugan deegaanka waxaana usoo kacnay caqabadaha sidii aan ka hor istaagi lahayn caruurta loogula kaco waana awooddeena waana in mar weliba aan ka shaqaynaa sidii aan ku badbaadin lahayn waxbarashana u geeni lahayn caruurta laga soo bilaabo afghanistan ilaa iyo soomaaliya laga soo bilaabo saaxil ilaa yemen unisef waxay ka howlgashaa dalal fara badan oo adduunka waxaana inta badan siisaa caruurta gargaar nafadbaadin ah inta lagu guda jiro xaaladaha deg dega ee bini'aadanimada hadda oo ay sheegayso sii xoojinaysa wadamada afghanistan soomaaliya yemen ayaa inta badan ugu badan caruurta gargaarka ugu baahan taasoo sheegayso in inta badan mugdi ay kaaglaan waxaana xoojinaynaa nidaamyada caruurta ay ku tiirsan yihiin sida daryeelka caafimaadka ilaalinta biyaha nafaqaynta waxaana waan ka shaqaynaynaa nidaamka sida aan ugu adkeyn lahayn wax ka qabashada iyadoo hadda waddanka soomaaliya sida warbixinta ay ku tilmaamaysa sheegaysa in intooda badan dadka ay kala soo guureen goobihii waxbarashada hadda oo kaamam ay ku jiraan waxay tilmaamaysaa qaramada midoobey qeybta caruurta unisef in caruurta weli wajahayaan xanuunada kala duwan iyo dhanka waxbarasho la-aanta waana jahwareerka inta badan keentay cimilada waxaana kaga shaqaynayna sidii aan u soo celin lahayn ugu dadaali lahayn inagoo saadaalinayno xaaladaha khasaaraha ee dhibaatada gaartay caruurta iyo sida u qabsan lahayn waxbarashada meelaha goobaha kala duwan ay tagaan laakiin annaga si aan u bixinno waxaan muhiim ah in unisef weliba howlwadeennadana fulinta helayaan taageeridda saxda ah in lagula caawiyo dhammaan caruurta ay waddamada dhibaatada hareeyeen wax loogu qabto maalgelinta wakhtiga iyo weliba dabcan waa arrimaha wax kaqabashada suurtagelin karayso sidii wax looga bedeli lahaa dhaqanka taagan ay mar weliba loo ugaarsanayo ama loo dhibaateynayo caruurta inay tahay mustaqbalka khatarada u keeni karo masgixiyan caruurta waa sida warbixinta ay ku tilmaamayso qaramada midoobay waxaana hadda jawaabahan ay doonaysaa inay iskaga kaashadaan dhammaan hay-adaha maxalliga hay-adaha ka howlgala waddanka dhammaan guud ahaan waddamada kuwaasoo doonayaan in ay lasoo tirokoobo tirokoob rasmi ah iyo weliba colaadaha iyo waxbarasho la-aanta iyo dhibaatada haysata intaba in laisku soo wada aruuriyo la ogaado warbixinta sanadkan intaysan dhammaanin waa labada kun labiyo labaatanka iyadoo qorshe istaraatijiyeed ay doonayaan inay soo saaraan horaanta bisha koowaad iyo bisha labaad ee febraayo iyo janaayo ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka iyo weliba arrimo hordhac ah ee inta badan diirada ku saarayaan caruurta dhegeystayaal waa hagaagi dhegeystayaal goorrow warkeeda maqli doontaan sagaalkii subaxnimo laakiin inta ka hore dhegeystayaal soo qabto hay-adda socdaalka adduunka ee i o m t ayaa si weyn hoga naxday uganan gelgishay qalbiyadooda ah meydad ilaa gaaraya toddoba iyo labaatan tahriibayaal etoobiyaan ah oo laga helay meel cidlo ah oo ku taala jongwa nyangwere ee waddanka zambiya sida warbixinta ay halkan tilmaamayso badan ayaa timid wax ka yar laba bilood kadib maydkii soddon tahriibayaal etoobiyaan ah oo laga helay waa xabaal wadareed ee ku yaala dalka ay jaarka yihiin ee malawi iyadoo loodabcan laba sano kadib lixdan iyo afar nin oo etoobiyaan ah meydadkooda laga helay iyagana dabcan meelo kala duwan iyagoo ku jira weel xiran oo maraakiibta ku raran yihiin ku taalla mosambiq dhegeystayaal socdaalka hay-adda socdaalka ayaa joogtada aan joogtada ahayn waxay sheegeen in jidka markaasi koonfureed waxaa inta badan fudawaxay sheegayaan in inta badan dadka shacabka ay mushkiladan iyo weliba kuwa wax tahriibe ay ku howlan yihiin tahriibiinta ama ka ganacsiga isku daya in ay geliyaan khatarada lagu hortegayo inay ogaadaan musiniyiinta dabcan qalqalka noololeed gelinaya muhaajiriinta tahriibka ama ganacsiga sii xumaanaya waxay kordhinaysaa halista sogruutiga ee waddada ay ku jirto khatarta dabiiciga isticmaalka habkaadiidka oo aan markaasi badbaado aan badbaadin karin dhimasho xadgudubyo kale muhaajiriinta jidka inta badan la kulma dabcan waxay kala kulmaan dhibaatooyin xari rabshado iyo weliba xitaa dhimasho musiibadan ugu dambeysay ka dhacday duleedka caasimadda zambiya lusaka waxay muujinaysaa baahidii ee waa dabcan tii ugu adkeyd ee markaas inta badan maskaxda ama quluubta la gelin karin in markaas lagu xadgudbo bini aadamka caqabadaha tahriibka ayaa taasi ay tahay in ay mida ka turjumayso ama ay kaga jawaabayso xaaladaha heer caalamiya laga bixiyo tahriibka muhaajiriinta ama tahriibkii muhaajiriinta iyo ka ganacsiga dadka ay tahay mid ay xadgudub ku tahay sida xeerka uu dhiga jeneva kaasoo ka yimaad geeska afrika inta badan ay dadka ay kuwa qaaradda afrika ay ka yimaadaan waxaa sidoo kale wadamada gobolka inta badan muhaajiriinta ay soo maraan wadamo khatar ah oo inta badan dadka aansan u naxariisanin taasi hadda keenaysa in hay-adda socdaalka ay doonayso in ay joojiso dadka doonaya in ay waddamadooda ka tegaan una tegaan waddamo kale sida laga soo xigtay mashruuca muhaajiriinta maqan in ka badan sagaal boqol oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay wadooyinka sodwadooyinka tan iyo labada kun afar iyo tobankii ay ku jirto dhacdadii ugu dambeysay hadda afrika waa gobolka labaad ee ugu dhimashaha badan wadanka dadka guuraya dadka muhaajiriinta dadka guryahooda ka soo baxaya weliba waddamada inta badan colaadaha ay ragaadiyeen in ka badan sagaal kun oo ku dhinteen qaaradda intii lagu guda jiro hay-adda socdaalka ay ku guda jirtay ee ku guda jirtay ay warbixinta soo aruurisay ilaa iyo tan iyo labada kun iyo afar iyo tobankii waa sahanka qoysaska ee gobolka ee muujinaya in tirooyinkani ee xaqiijin karayaan in tani ay tahay qiyaastii ama waxyaalo qaar oon la qiyaasi karin inta badanna xitaa la ogeen dad qaar inay meelaha qaar ay ku dhinteen oo dad ay cuntay waa duurjoogta dhegeystayaal zambiya waxay hadda ka mid tahay dhowr wadan oo marin u tahay kumanaan muhaajiriin ah oo ka yimaada geeska africa kuwaas u safra jidka ama jidka ku safra koonfureed ee africa iyagoo raadinaya fursado noololeed socdaalkan joogtada ah ahayn iyo jidka waxaa fudeeya dabcan shabakad isku xiraan tahriibayaal iyo weliba tahriibiin kale oo waxaana ay ka buuxaan khatar noololeed oo aada u daran muhaajiriintan waxaa inta badan lagula kacaa xirig sharci darre ah weliba rabshado dhiigmiirasho xadgudubyo iyo sida kiisaska ugu dambeeyay ee markaasi muhaajiriinta laga soo xiganayo ay tahay in marka dambe la dilay dadkaasi i o m hay-adda socdaalka waxay tacsi u diraya qoysaska marxumiinta waxayna ugu baaqaysaa mas-uuliyiinta inay xaqiijiyaan kabashada sharafta dabcan inay ilaaliyaan sharafta dhammaan dadka si loogu xadgudbin loona aqoonsado dadka dabcan si dhibaatada iyo xaaladaha adag aan loo gelinin loogana qabto dhibaatooyinka ay hadda kula kacayaan i o m waxay kaloo ay u baaqaysaa dowladaha waddamadaasi ay jaarka yihiin etoobiya inay xoojiyaan iskaashi gobolka si loo hubiyo badbaadada dadka ilaalinta iyo weliba dadka qowlisatada ah ee ka ganacsada dadka muhaajiriinta iyadoo loo eegayo xaaladaha ee qofka bini aadamka dhegeysta ee lagula kacayo ka hortegidda dhimashada soo garootiga waxay dabcan ka bilaabatay abuuristii iyo weliba xoojintii fursadaha socdaalka ee intii markaasi wadamada qaaradda afrika iyo asia ay isku dhacyada ay sii joog ay dabcan ay bilaabatay waana habka ilaalinta hadda ay ka go-an tahay in tillaabo weliba ay doonaysa in ay qaado hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka si loo joojin lahaa dadka doonayaan inay u haajiraan wadamo kale oo xitaa xaaladahooda aysan garanaynin laakiin waxay caqabadaha kala kulmaan intay waddooyinka ku jiraan kuwaasoo u galaan kuwa burcad ah kuwa dadka markaasi laaya kuwa dadka dila xitaa kala baxaan jirarka sida ay tilmaamayaan waa xubno markaasi jirarkooda ka mid ah sida warbixinta ugu dambeysay baaritaanada ay soo saaraan balse looga digaa dadka inay ka waantoowaan kana digtoonaadaan in aysan safar u gelin meelo aysan nafsadooda ku hubin ama ay ka joogaan oo warbixintii ugu dambeysay warbixinta ay soo saarayso hay-adda qaramada midoobay ee i o m ta dhegeystayaal weli idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan bal iminkan qodobada kale inoo hadhay ama inoo hartay bal isla eegna dhegeystayaal waa qodobada inta badan ee aada oga hadlaan hay-adaha qaramada midoobay sida hay-adda socdaalka i o m ta iyo hay-adda markaasi un ocha bal ururka caalamiga ee socdaalka ama hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa soo saartay xogtii ugu horreysay ee si guud ah loo helo ee xiriirisa xogta dhibwaa dhibanayaasha tahriib waa dadka dhibanayaasha iyo tahriibinta dambiilayaasha iyadoo loo la ilaalinaya qarsoodiga iyo badbaada waa dabcan la badbaadinta xog ururinta waxay suurtagelisay in teknolojiyadda casriga ee la sameeyey iyadoo lala kaashanaya microsoft research inuu bixiso macluumaadka gacan ku haynta xiriirka u dhexeeya dhibanayaasha iyo sidoo kale dadka dadka dhibanayaasha iyo kuwa markaasi wax kuwa human trafficking loo yaqaana dhegeystayaal dabeecadaha cilaaqaadka markaasi u dhexeeya inta badan dembiilayaasha waxa ay markaasi ka dhigan tahay in il qiimo leh inta marka hore ay dhammaan ay ku wada sameeyaan aragtida horeba si wanaagsan oo ay markaas usoo saartay macluumaadka badbaadinta ayaa waxay inta badan sameeyaan macluumaadka si furan oo badbaado leh markii ugu horreysay i o m iyo microsoft research waxay ujeedadoodu tahay sidii farsamadan loola wadaagi lahaa biniaadamada waa dabcan dadka markaasi inta badan xadgudubka ku sameeya dadka biniaadamka weliba qeybta markaasi tahriiminta si loo xaqiijiyo wax soo saarka xogta ilaalinta sirta iyo weliba dardargelinta siyaasadda caddaynta ku salaysan ee waa ka dhanka ka dagaalanka mala dagaalanka ka dhanka ah dadka ka ganacsada dadka xogta isku dhafta dabcan lasoo saaray waa dabcan xogtii u dambeysay lasoo saaray waxay suurtagelinaysaa in la heli karo xarunta xogta iskaashatada ee kahortegidda ka ganacsiga c t d c xiriirka xogta ugu horreysay ee caalamiga ee ganacsiga dadka xogtan waxay markaasi ay soo saartay intii xogta ay soo saarinaysay microsoft waxay lasoo arulilaayay toddoba iyo toban kun oo dhibanayaal ah kuwa markaasi ka badbaaday tahriibka kuwa loo aqoonsaday ilaa iyo boqol labaatan iyo saddex wadan iyo weliba dhulal inta badan ay soo qabteen xogta meelaha ay ku tahriibayaan xisaabtan ayaa markaasi ka dhigaysa in ilaa iyo soddon iyo toddoba kun oo dhibanayaal ah inta badan ay u fududaatay inay helaan qayb markaasi badbaadin ah wixii ka bilowday labada kun iyo labaiyo labaatanka ilaa iyo labada kun shan iyo tobanka ayay bilaabatay arrintan taasoo la sheegayo in hadda ay tahay haraadka ugu haray ama haraadka ugu dambeysay inay wax badan ay ka qaban karaan ama wax badan looga bedeli karo iyadoo xogta macluumaadka iyo weliba maraakiibta markaasi waa maraakiibta ama doomaha ilaali xeebaha ay tan ay ka kaashanayaan sidii arrintan wax looga qaban lahaa in la sameeyo xogtan ku saabsan ka ganacsiga dadka si weyn loo heli karo dadka ay ku qusayso iyadoo ilaalinayo badbaadada iyo weliba sirta dhibanayaasha si loo helo muhiimadda ah oo horumarinta kajaabcilinta ku salaysan cadeymaha in la helo ayay tiri monika garoki agaasimaha taageeridda barnaamijka iyo maareynta socdaalka i o m i o m waxay ku faraxsan tahay inay la shaqeyso microsoft research si ay ugu gudubto caqabadaha iminkan sii dhaba dheeraatay ee dadka xadgudubka loogula kacayo ee ka dhanka ah dadka muhaajiriinta ilaa iyo labada kun sagaal iyo tobankii tech waa technology against trafficking program i o m iyo weliba microsoft research waxay ka wada shaqeynayeen horumarinta weliba hagaajinta hab markaasi loogu tixraaci karo iyadoo la diiwaangelinayo dhibanayaasha inta badan kusoo noqnoqda wadooyinka ama inta badan dadka muhaajiriinta wadamadooda kasoo tegaan iyadoo loo kaashanayo c t d c natiijada kasoo baxday kiisaskan macluumaadka waxay inta badan lagu keedin doonaa iyadoo la ilaalinayo qaabka iyo xogagta inta badan sida loo soo arooriyo in asalka halka ay raadka ku hayso taasoo inta badan xuduudaha la dhigayo kordhinta cusub ee habkan waxay inta badan ka saacidaysaa heerarka iyo weliba dadka markaasi kala gudbayo wadamada kale iyo sidoo kale kuwa doomaha waxaana xogta ay markaas durbo heli doonaan dadka inta badan ka shaqeema shaqaalaha hay-adda qaramada midoobey i o m ta taasoo si deg deg markii dambe ama markaa dambe oga jawaab celin doono wax soo saaridda xogtan ee leh sida ay looga badbaadin karo dhibanayaasha ay oo ayla jeedaan dadka muhaajiriinta habkan wuxuu kor u qaadayaa tabarucaadka yoliba muddada fog ee saldhig u noqon karto cadeymaha ee wadaagto ee ka dagaalanka ama la dagaalanka arrimahan ku salaysan tahriibiinta dadka taasoo suurtagelin karayso in waxyaalo fara badan ay ka hortegi karaan ama xog fara badan sidoo kale heli karaan taasoo u sahli karto cilmi baarista sidii ay ku ilaalin karaan ama xogta loo gudbin lahaa dadka shaqaalaha iyo kuwa markaasi doomaha ama badaha markaas ilaaliya sidii wax looga qaban lahaa dadka muhaajiriinta microsoft waxay sidoo kale rumaysan tahay in qof kasta uu ka faa'iidaysan karo gobada shaqaynta xogta furan si loo sameeyo go-aan wanaagsan oo wax looga qabto qaar ka mid ah caqabadaha bulshada ugu adag ee adduunka ayuu yidhi drain age agaasimaha cilmi baarista microsoft iyo weliba hogaamiyaha mashruuca anigoo ilaalinayno asturaanta iyo weliba badbaadada dhibanayaasha xogta waa xogta scientix iyo weliba awoodiisa siyaasadeed waa habka dijitaanka si ay ugu eegaan weliba u sahmiyaan oo ay u maridhalaan saameyntan xogta iyadoo loo marayo habka dashboard waxaa loo yaqaano isdhexgalka iyo weliba muujinayso mid ka mid ah siyaabaha badan ee teknolojiyada loo adeegsado cilmi baarista waxay sidoo kale gacan ka geysan karaysaa iskudubidda weliba xoojinta dagaalka ee ka dhanka hay-adaha ee ka hortega ganacsiga ee adduunka ama human trafficking waxaa loo yaqaana dhegeysa waa urur kasta oo ka shaqaysa wax kaqabashada arrimahan xuquuqda aadanaha sida heerka markaasi geneva ay dhegeysto in cid waliba ay fursad u heli karayso in ciddii ku xadgudubto ay kiisas furan u furan karayso laakiin taasi hadda way ka duwan tahay waxaana ay inta badan sheegayaan in qaabka trafickinka ay noqotay qaaf waxaa loo yaqaana waa bibliography taasoo inta badan dadka ay nasracaada badankooda ku sameeyaan xalka xogta cusub ilaalinta asturaanta iyo weliba lagu sameeyey microsoft research waxaa loo heli karaa sidii software ee furan labadaba iyo weliba codsiga shacabka in cid weliba ay shabakadaha isku xira dadka in ay inta badan lagula socon karo qaabka online-ka ah ama qaababa markaasi ay iskugu gudbiyaan hadday tahay qaybta digitaalka ah ama qaybta internetka dhegeysta taasoo inta badan u sahasho una fududayso in laisku xiriro shabakadahaasi waxaana taasi ay ka wada shaqeynayeen sidii ay isku xogta u wada aruurin lahaayeen dadkan ay u wada aruurin lahaayeen kadibna ay wadamo kale iskugu kulminayaan taasi inta badan ay kaga ganacsadaan lacagna ay ka aruursadaan i o m waxay ka go-an tahay inay xaqiijiso in la maqlo kadibna la keediyo dhibanayaasha inta badan xogta inay soo gudbiyaan kuna arkaan meelaha markaasi dadka ay ku kulmaan ama ay sheegaan habka systemka microsoft ay wax uga qaban karaan waxaana dadka bulshada markaasi laga doonayaa inay ka wada shaqeeyaan in meelaha dadka dabcan kuwa ka ganacsada dadka ay sheegaan halkaasi in ay loolan ama halkaas inay jirto dad dad ku balima dad dad markaas ku ballaminayo taasi ayaa u suurtagelin karta in durbo laga hortago intay dadka dhibanaha ama dadka dhibanayaasha in ay dad kale gacantiisan u sii gelin waana tan keliya ay ka turjumaysa xaqiiqda iyo xogta ganacsiga iyo weliba la socodka ururada safka hore kaga jira in ay dhibaato ay u geystaan ka ganacsiga waana waxay ugu dareen dhegeystayaal waana buug gacmeedka ay kaga dhiganayaan oo loola jeedo in gacmaha xitaa ay ku qabsadaan dadka si keliya uga macaashaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkadda unisef oo markaasi iyadana iskaashanayso shirkadda isgaarsiinta safaricom geeska africa waxaa ka jirta abaartii ugu darada abid muddo afartan sana ah ilaa iyo horaantii sanadka labada kun labiy labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobo kala duwan si ay dadku abaaruhu ay saameeyeen u siiyaan gargaar qoyskana ay abaaruhu dabcan waa qoysaska ee afrika ama geeska afrika balse unhcr waxay la daaladhacayaan baahiyo fara badan ee dadka unhcr ay kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point lagu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste mala socotaa in dhibcahaga bonga point aad ka cobin karayso qoysaska abaartu ay saameeyeen yunis yaar waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ee waxay aada u saameysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabo walaal iyo sidoo kale inteerada xoolihii ay tifaacsanayeen waxayna dadkaasi dabcan ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy dheges waa caawin karaysaa qoysaska abaaruhu saameeyeen adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point for safaricom ama safaricom iyadoo dadkaada ehladaada qaraabadaada aad wax uga qaban karto kana saacidi karto oo laga yaabaa in badan in xoolihii ay ka dhammaadeen fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadka ay abaartu saameysay hay-adda u n s r waa hay-ad caalami ah ay ku sugan goob weliba maanta waanu gargaara dadkeena ehladeeda qaraabadeena si dhibaatadii soo mareen hadda looga bixin karo oo waxna loogu qaban karo dhegeystayaal weliba inta badan xoolihii ay ka dhammaadeen laga yaabaa xitaa inay hadda ay laayihiin waxay afka saaraan mise waxay dhuunta mariyaan oo biyaa taasi ayaa kaa sacdi karaysaa in aad isku wada tashanno dhammaanteen oo aan waxu u qabanno dadka ay abaaruhu saameeyeen iyadoo iska kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiyada u qaabilsan u n h c r iyo sidoo kale hay-adda safaricom foundation ee wadankan ama shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal aan kugu sii dara dhegeystayaal haddaba mala socotaa maku dhib qabtaa maku rafaadsan tahay in telefishon la-aan gurigaadu yahay toosh la-aan ma tahay oo mar weliba bitri madgegelinaysa oo leedahay bitriga maanta telefoonka waa dhaan waxaa dabcan waa dhoon aan leeyahay waxaana uu liicayaa waa bitri la-aan ma ku wareersan tahay maanta waxaan ku leenahay emcoba waa shirkad iibisa telefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceeda waxaa u taqaana sola ee cid waliba ay awoodi karayso mise ay iibsan karto haddii aad iibsan karin lacagtay kugu yartay amaah ama deen aad ku helaysaa mise ku qaadan kartaa saaad u bixiso macmiilka waxa uu u baahan yahay in keliya ah uu bixiyo qayb hormarisa ah iyo lacagta maalinla ah keliya boqol shilin oo maalinla ah iyo afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaris ah ayaad ku cusboonaysan karaysaa gurigaaga shaashada cadceeda ee tenty four solar t v oo wada tiiftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeysta telefoonkan waxaad kaga faa'idaysan kartaa koobka adduunka ama telefishinkan waxaad kaga faa'idaysan kartaa kala socodka koobka adduunka waxaana dunida hadda isha ay ku wada hayaan tartanka adduunka oo xiiso badan oo meelihii ugu xiisaha badna hadda u marayo waana dalka gadar ayuu ka socdaa ciyaarahan waxaa kala socon karaysaa telefishinka ama telefishinka cadceeda ee sola adigoo gurigaaga joogo musalsalka sidoo kale meesha kama marno oo hablaha in badan dhibaato ay ku qabaan in meelo kale ay aadaan iyadoo laga yaaba gabadha in t v ay guriga u taagan gabar kale oga sheekeyso hiblow kajal saasuu dhey rejan saasuu dhey hiblaakaasuu saasay dhahday xalay way ka maseertay sidan howlahaasoo dhan waa musalsalada inta badan gabdhaha ee aad ku xiiseeyaan waqtiyada fiidka ah maqhribka ilaayo cishaha dhegeyste waxaa jira koowaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto wadooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay leeyahan funaanad bilaash ah markaad iibsato telefishoonka dhegeystayaal dhegeysta xasuusnow in adeegsan inaad markaasi xasuusnow in adeegan oo ay ku keento iskaashi ay ka dhexeeya emcoba wasaaradda tamarta iyo bangiga adduunka maanta oo la xiriir emcoba soo iibso telefishoonka cadceeda adigoo markaasi iyo agabka kale ee muhiimka sida horaan aan ku sheegay telefoonka ayaa ka mid ah waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal raadiyaha qoraxda ku shaqeeyo iyo sidoo kale tooshashka ayaa ka mid ah wax weliba waa halkaas ayaa lagu keenay keliya waxaa qaraacaysa lambarkan eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix xaal ama lambarka kale ayaa qaraacaysa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambarka mar kale aan kugu celinaya dhegeystayaal waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix xaal eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas ee si toosaad u qaraaci karaysaa dhegeystayaal halkaasi ayaad kala xiriiri kartaa ama sidoo kale xarumahooda kala duwan ayaa booqan kartaa si aad waxaada doonayso aad halkaas uga hesho qaybta electronica dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari weli dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin suwax wanaagsan waa qodobada kale imikan aan wada eegna dhegeystayaal bal imikan halkan warbixin ayaan arkaya iyadana baydhabo original warbixin yaroo kooban ee lasoo saaray bal intaana ka gudbin ama qodobo kale aan sii gelin bal aan fiiriyo maxaa baydhabo saaka laga qoray bal macluumaad yaroo kooban ayaan arkaya indhihii hadday qabanayaan bal aan fiirino bal macluumaadkan waxay tahay iyadoo ku socodka qeybta xasiliinta ee isbitaalka baydhabo waxaana leeyahay in naxdinwaa dabcan naxdinle halkaasi weli ay ka taagan tahay waxaa leeyahay waa qaab adag hadda dhawaqa qeybta caruurta isbitaalka ee aadka caruur badan oga qaylinayaan oga oynayaan maadaama iftiinka waxaa laleeyahay dabcan waa sida subixii hore ayaa waxaa leeyahay inta badan halkaas waxaa ka dhaqdhaqaaqayaan in safka hore ay sariirta caruurta ay dhammaan ay wada saaran yihiin taasoo ay rogrogmanayaan ama cilmaha ay rogrogmanayaan haddaba maxay u warwareegayaan carruurta leeyahay dabcan oo loola jeeda sariirtay qabalna ay yihiin oo hoostooda waxay dabcan inta badan ay aada u xanuunsan yihiin taasoo inta badan kaaniica ay cunayso tulooyinka ugu urursan hoyooyinka halkaas dhammaan ay wada joogaan taasoo caruurta ay kula soo cararayaan si ay u raadiyaan caafimaad shaqaalaha sanfalka waxay dabcan ay ku guurayaan bukaanka una guuraan bukaanada kale la socodka waa heerkulka iyo weliba hubinta filibooyinka gacmaha yaryar intaasoo dabcan waxay qaramada midoobe sheegaysaa inta ay caruurta inay isqaban yihiin falabooyinka lagu xiray gacmaha taasoo jirkooda yuli isku dhegeen dabcan xidaha sida ay tilmaamayso warbixinta waxaana halkaan sheegaya in isbitaalka magaalada baydhabo ee gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ku yaala xarunta u ah abaartii ugu darneyd taasio in badan soomaali fara badan halkaas iskugu tagtay muddo ka badan afartan sano iyadoo afar xili roobeed xiriir ah ay markaas ka baqdeen tan iyo dabayaaqadii labada kun labaatankii dalkuna hadda uu markaas marayo meel ka hooseeyo iskuciliisaan shan xaaladaha nafaqa xumada ba-an ayaa soo badanaysa wadanka ah koonfur galbeed iyadoo isbitaalada halkaasi ah iminkan buuxdhaafiyeen tirooyin hooyo iyo caruur ah hooyooyinka waxay inta badan maalmo la socdaan caruurtooda bukaa iyagoo dhex maraya dhul dabcan qaarkood xitaa dhulka ay jiifaan si ay markaasi keliya ugu helaan nafaqeyn iyo daawooyin oo hadda inta badan daacuun uu ka socdo leeyahay waa xaafadaha isku raranta ah ama sidoo kale dadka barakacyaasha taas haddoo looga digayo inay ka digtoonaadaan isbitaalku waa halbowlaha keliya ee nolosha hadda ilaa iyo boqolaal caruur ah gacanta uu ku hayo sidii markaas wax looga qaban lahaa dhibaatadan hadda markaasi soo badanaysa mar kale inta badanna waxaa hadda ay ka cabanayaan waalidiinta daawo la-aanta iyadoo qaramada midoobey hadda ay kaashanayso sidii wax looga qaban lahaa laguna dabool lahaa baahida iyo weliba dabcan jadeecada ayaa sidoo kale qayb ka ah waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystal waxyaalaha warbixinta ay soo saaraysa ka mid ah shubanka ayaa sidoo kale kusoo badanaya taasi loogu aanay nafaqadarada iyo sidoo kale xanuunada halkaas iminkan ka dilaacay dhegeystayaal sida warbixinta sida kooban ay ku tilmaamayso dhegeystayaal bal intaan soomaaliya qeybaheeda kale aan sii gudagelin dhegeysta bal iminkan aan fiiriyo wadamada ee bakistan ukraine iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee afrika africa intaanan soomaaliya aan u gudagelin dhegeystayaal bal iminkan warbixin halkan taalla ayaan fiirinayaa iyadana ay kaga hadlayso xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee ka hadlay dabcan munaasabada ballanqaadka heerka sare ee sanduuqa waxqabadka ee degdega ah ee dhexe ama loo yaqaano c a e r f isagoo ku tilmaamay sheeko guul aho markaasi qaramada midoobe hadda ay doonayso inay bilaacdo waxa uu xusay in tan iyo markii la asaasay lix iyo toban sano ka hor c r f waxay cadaysay inay tahay mid ka mid ah hababka ugu dhaqasaha badan uguna waxtarka badan ee lagu maalgeliyo howlaha biniaadinimada ee caalamiga ah ee c r f waxay awood u siinaysaa hay-adaha qaramada midoobey iyo weliba waa howlwadeenada in ay si deg deg ah uga bilaabaan oo ay kor u qaadaan jawaabaha dhibanahaasha ama dhibanayaasha ama dhibaatooyinka sii kordha iyagoo xaaladaha deg deg ah wax loogu qabanayo lacagaha keydinta sanadkan labada kun laba labaatanka c e r f waxay aqoonsatay in ka badan ilaa iyo toddoba boqol milyan si loogu taageero malaayiin qof oo ku nool afartan wadan taasina tan waxay markaasi ka mid tahay howlwalada dabcan howlaha iminkan lasii laba jibaarayo oo laga bilaabo wadamada markaasi qaaradda afrika iyo sidoo kale wadamada asia ukraine maalintii ugu ruushka uu soo galay iyadoo sidoo kalena si deg deg ah wax looga jawaab celiyay xaaladaha deg dega dadka halkaasi ku dhaqan ay dareemayeen qeyma markaas ka yimid cimilada ay ku jirta wadanka bakistan hoyaha guud wuxuu sidoo kale sheegay in dhammaan waxaan dabcan wajihi doono waqtiyo adag oo dhaqaale ah laakiin dadka ugu nugul si xun u saameyso waxaan sheegaynaa ama u leenahay c r f waxaa habka la tijaabiyey ee lagu caawinayo dadka si dhibaatada xaaladaha inta badan ayagana keed loo keliyo martin grivin oo ah ku-xigeenka xoogayaha arrimaha biniaadinimada ayaa isna goobta ka hadlay haladiisna halkan ayuu markaasi dabcan ku sheegay kuna tilmaamay in ay tahay waxyaalaha ugu badan dhibaatada iyo xaaladaha inta badan dadka aadka u nugul ay kala kulmaan taasoo hadda sheegay in sanduuq gooni ah ee ka madax bannaan loogu fulin doono howlahooda dhegeystayaal wadanka bakistan baahida biniaadinimada ee ayaa weli ah xid- ah iyadoo ay biyuhu ay iminkan aada u yaraadeen oo ay sii xoogeysanayaan imanaansha- waa dabcan ji- dabcan jilaalka in ka badan ilaa iyo labaatan milyan oo qof ayaa weli ku tirsan gargaarka biniaadamada xitaa iyadoo meelaha qaar ay ka bilowdeen dadaalada dib u dhiska ah ee wadankaasi ay ka wadaan bakistan ilaa iyo hadda iyadoo la taageerayo jawaab- jawaabta dowladda ee ko- iyo weliba howlwadanada biniaadamada waxaa gargaar la gaarsiiyey in ka badan ilaa iyo afar dhibic toddoba milyan oo qof tan iyo markii ay bilowdeen da- daadadka ilaa iyo laba dhibic lix milyan oo qof ayaa helay gargaar cunno wada- waa wada- waa kuwa howl- howlaha kuwa- ku mashquulsan ayaa sidoo kale caawiyey ilaa iyo boqol labaatan iyo shan kun oo caruur ah inay dib markaas u bilaabaan waxbarashadooda oo ay ku jireen in ka badan shan boqol oo xarumo waxbarasho ah oo ku meel gaara si kastaba ha ahaatee dugsiyaasha ayaa kuwa aan la geli karin in ka badan laba milyan oo caruur ah tirada kor usii dhaaftay iyadoo kheyraadka eh, inta badan ay si deg deg ah loogu baahan yahay ilaa iyo hadda keliya saddex iyo labaatan boqolkiiba sideed sideed boqol lix iyo toban qorshaha waxqabadka ayaa markaas loogu talagelay faatahadaha ee la helay lacagta waxaana weli ama helin dabcan macluumaadka dheeraadka ee ku saabsan kajawaab celinta bilowga usbuuca soo socda si wax looga qabto wadankaasi bakistan iyo dib u celinta caruurta waxbarashadooda wadanka ukrain kaaliyaha xogeyaha guud ee griftin ayaa usafray- afsafri doona ukrain usbuuca soo socda laga bilaabo labaiyo tobanka ilaa iyo shan iyo tobanka disembar dabcan maalinta shalayta aheyd markuu safrayay ilaa iyo shan iyo tobanka halkaasuu ku sugnaan doona inta uu dadka- inta dalka uu ku sugan yahay ukrain waxa uu la kulmi doonaa madaxda dowladda hay-adaha samafalka iyo weliba dadka ay saameeyeen dagaalada mr griffin ayaa dib weegis ku sameyn doona saameynta waxqabashada biniaadanimada weliba caqabadaha cusub ee soo soo kordhay iyadoo burburka kaabayaasha dhaqaalaha uu sii kordhayo iyadoo ay jirto herka qabow iyo- waa heer markaas dhul qabow ah magaalada mclov ee koonfurta ukrain kaaliyaha xogayaha guud waxa uu booqan doonaa qo- markaas goob ay ku nool yihiin dad gudaha u baraka iyagoo goob- dabcan goob rooti- rooti loogu gudubay ama goob rooti loogu dubay ay ku wada nool yihiin ay taageerto ay taageerto qaramada midoobay waxa uu sidoo kale booqan doonaa gayson halkaas oo ugu booqan doono goob qar- gargaara ah mr griffin ayaa lugta ugu dambeysay safarkiisa ku qaadan doona caasimada kiif isagoo la kulmi doona madaxda sarsare ee dowladdaasi sidoo ka- sidoo kalena wakiilada n g o-da iyo weliba bulshada diblomaasiyadeed halkaasi ku dhaqan taasi fursad weyn u siin doonto in ay kala hadlaan kana xajoodaan xaaladaha iyo waxqabashada wadamadaasi ukrain dhegeystalo inta badan dhibaato hadda ay ka taagan tahay sida warbixinta ugu dambeysay la soo saaray dhegeystayaal waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari iminkan waddankaasi soomaaliya dhibaatooyinka binaadinimada ee qalabsan ay sababeen iskurimaadyada abaaraha dabadheeraadii weliba barakacayaasha ama barakaca dadka ee soomaaliya in ka badan ilaa iyo saddex dhibcin lix milyan oo caruur ah ee ka yar shan sana waa san- waa shan sana jir ee halis geliyey maadaama difaacooda uu aada u sii yaraanayo nuguleynta ay qayb markaasi ka tahay sida warbixinta ay ku tilmaamayso unisef ururka caafimaadka adduunka w h o oo kaashanaysa sanduuqa caruurta ee qaramada midoobe unisef ayaa ka caawisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda dhexe iyo weliba kuwa maalmu- waa maamul goboleedyada iyo in ay tallaalaan dhammaan caruurta shanta sana ka yar ee xaqa u leh sanadka labada kun labaiy labaatanka si looga badbaadiyo cudurada laga hortegi karo ee talaalka ah sida jadeecada iyo dhiba dabeesha laga soo bilaabo janaayo labada kun labaiy labaatanka ilaa iyo hadda oo markaas ay socoto w h o waxay ka ka caawisay wasaaradda caafimaadka inay qabtaan hal olole oo isku dhaafa oo dabcan isku dhaf ah oo dalka oo dhan noofembar labada kun labaiy labaatanka laga laba olole oo u dabe- oo dabeesha ah oo dalka markaasi ka dhacday februaayo oktoobar labada kun labaiy labaatanka marka laga rabo inay sameysay hal jadeeco oo tallaal oo beegsa- la beegsanayay iyo saddex olole oo dabeesha ah oo laga sameeyey degmooyinka khatarta ah inta sare uqa- sare u kaca gobolka ama gobollo qaar ee aadka ugu nugul olole isku dhaf dabcan waa ololahan oo markaas dhammaan ka dhacay dalalka waa dalka oo dhan wadanka soomaaliya loola jeedaya kaasoo bilaabmay labiy tobankii nofembar ayaa socday shan maalmood dalka oo dhan waxaana lagu guulaystay ilaa iyo laba dhibic hal milyan oo caruur ah da-doodana ka yartahay shanta sano ilaa iyo konton iyo sagaal bilood lagu talaalay talaalka dabeesha ee afka laga qaato ee trivalence t o p v loo yaqaan tani waa markii ugu horreysay ee soomaaliya ay isticmaasho t o p v qaab olole kadib markii laga bedelay sanadkii labada kun lix iyo tobankii ololaha ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya in laba dhibic saddex milyan oo caruur ah oo da-dooda u dhexayso lix ilaa iyo konton iyo sagaal bilood laga tallaalay jadeecada la siiyey fitamin a iyo weliba kaniiniga gooryaanka ilaa laba milyan oo ka yar shan sano jir ah dhib sida warbixinta ay ku tilmaamaysa qaramada midoobe waxay u mahad celinaysaa dhammaan bahwadaagta iyo weliba iskaashi- isbahaysiga tallaalka ee javi oo taageera ololihii ugu horreeyay ee abid uu isku dhaf ah oo ka oo qaran oo ka- oo ka bilowday ilaa iyo labada kun sagaal iyo tobankii ama ka- bilowgii sagaal iyo- waa labada kun sagaal iyo tobankii kaasoo si gaar ah lagu ta- loogu talagalay in caruurta laga tallaalo t o b v oo ay wehelinayso jadeecada kahor lagu qaadayo difaaca dheeri ah si- sida vitamin a iyo weliba kaniiniga waa waa kaniiniga goryaanka ah oo markaasi looga soo rido caruurta tani waxay u badan tahay inay gacan ka geysanayso dhismaha heerka dhimashada ee wax looga qabanayo laguna yaraynayo iyo cudurada guud ee wadanka markaasi iminkan ka taagan sida warbixinta uu ku sheegay doctor moxamed fariid oo ah madaxa markaasi barnaamijka talaalka ee hay-adda caafimaadka w h o habka isku dhafka ee bixinta saamiga qaybsiga nidaamka caafimaadka ee weliba kheyraadka iyo weliba ji- jilicsanaanta barnaamijka talaalka w h a soomaaliya wuxuu qaatay qaab hal koox oo ah oo war- dhowr oo ujeedo ah si ay dalka oo dhan waxa looga qabto looguna hirgeliyo ololo tallaal ah oo isku dhaafan iyadoo la kaashanayo howlwadanayaasha xirmo waxa lagu gaarsiin karayo ayaa loo s- lo- dabcan lagu soo gebagabeeyey iyadoo la kaashanayo howlwa- dabcan iskaashanaya howlwadanayaasha si loo tallaalo ku dhowaad laba dhibic lix milyan oo caruur ah da-doona ka yartahay shan sana yir wejiga koowaad ololaha shanta maalmood kaasoo bilaabatay laba iyo toban kun sida horaan aan igu sheegay labada- waa labada waa sh- waa laba iyo tobankii nofembar sanadkan labada kun labaiy labaatanka xirmahan waxaa ka mid ah muhiimadda tallaalka jadeecada oo lagu beegsanaya caruurta da-dooda ay tahay u dhexayso lix ilaa iyo konton iyo sagaal bilood t b waa t o p v oo lagu beegsanayo caruurta da-dooda u dhexayso bilaha soo sheegnay laguna kaabaya sidoo kale vitamin a ee caruurta da-dooda tahay bilaha ee lix- waa lix bilood ilaa iyo konton iyo sagaal bilood kaniinada koryaanka ee albendozol ee caruurta da-dooda laba iyo toban ilaa iyo konton waa laba iyo toban sana jir ilaa iyo konton iyo sagaal bilood ayaa la siinaya ee kulamada ee kala duwan ay yeesheen ay yeelanayaan dhammaan hay-adaha ee quseeyo wasaaradda caafimaadka ee heer gobol gobol iyo weliba degmo waa dalka laga geeyey tiro dhan ilaa iyo afar boqol siddeetan iyo sagaal kooxood koox kastana ee ka kooban tahay saddex xirfayaal ah laba eh, rikoodle iyo weliba har abaabule oo dalka eh, dhammaan oo dhan eh, soo- soo bandhigayo waa duub oo markaasi ka warbixin doono ololaha eh, dabcan adiga oo isticmaalaya madal waa qaybta markaasi digitaalka ah oo online ah w h o waxay sidoo kale ee caawinaysa howlwadanayaasha inay dhiba- ee dabcan in aysan dhibin awa- dabcan inaysan eh, ka dhidiyaan taageerida goobaha lagu- oo inay tagaan goobaha lagu maamulo tallaalka iyagoo sidoo kale adeegsadanayaan dabcan taa- ee hi- waa helitaanka caafimaadka ee joogtada ah ee ka jira degmo kasta iyo weliba saameyn xarun in la sameeyo xarumo markaas wacyigelin ah oo ku yaala dugsiyada la hel- in sidoo kale la heli karo oo u dhow masaajidada saldhigyada bas- basaska iyo xarumooyinka barakacyaasha i d p ska abaabulayaasha bulshada waxaa laga doonaya inay geeyaan in ololahooda mobeelada bulshada ama loo yaqaano mobile eh, clinic kor u qaadista iyo difaaca taasi in badan ka caawinaysa kana qabanaysa iyadoo inta badan doonaya in isku taxaluujiyaan bulshada sidii tallaalka ay dadkooda ama carruurtooda u qaadan lahayeen hadda xiliyadan waa mid markaasi ka mid ah wakhtiyada ugu nugul ee caruurta soomaaliya waxaana w h o warbixin ay soo saartay adeegsanaysa dhammaan agabkeeda iyo weliba hab cusub oo ay ka mid yihiin ololaha si dhafan oo wax looga qaban karo xarumaha caafimaadka si loo ilaaliyo silsilada ee tallaalka iyo ka qayb qaadashada bulshada maxalliga si loo badbaadiyo nolosha malaayiin caruur oo soomaaliyeed oo mudan nolol ifaya oo caafimaad qaba ayuu yidhi docor moxamed raxmaan malik oo ah wakiilka qaramada midoobe caafimaadka soomaaliya wuuna intaasi ku daray w h o waxay dabcan u mahadcelinaysaa dhammaan bahwadaagta iyo weliba gaa- gaar ahaan deeqbixiyaasha sida g b a j v vaccine alliance si- eh, si ay nooga caawiyeen inaan ololaha talaalka ka sameyno dalalka oo dhan dalka oo dhan iyo ujeedadu tahay keliya ilaalinta caruurta ugu badan ee suurtagalka ah ee qarka u saaran caafimaad darada aadka ugu dilicay xaaladaha nololeedna ee iminka dunida weji kale oo u furtay soomaaliya oo hadda wajahaysa mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa ee soo mara taariikhda iyagoo ka jiraan macluumaad dabcan macluul iyo sidoo waa dabcan macluusha inta badan aada ugu darantahay soo- soo saartay suurtagelisay inay dad badan ay ku dhintaan ama u dhintaan gaajo nafaqa darro iyo caru cudurro hadda toddoba dhibic lix milyan oo qof waa toddoba dhibic lix waa toddoba dhibic waa toddoba dhibic sideed milyan oo qof ayaa markaasi saameysay hal dhibic lix milyan waa barako- waa barakaceen in ka badan laba dhibic shan milyan oo horena u barakacay iyagoo raadinaya cunno biyo hooy daryeel caafimaad iyo wixii gargaar ah ee la hel- la helmaalo laga soo bilaabo oktoobar labada kun laba iyo labaatanka wadar ahaan shan iyo toban kun boqol afartan iyo saddex xaaladood oo jadeeco ah afar xaaladood ee c v d waa c d b v two ee biniaa- aa dabcan biniaadamka loogu talagelay weliba afar go-doomin deegaan oo ay markaas lasoo sheegay in ilaa janaayo labada kun sanadkan labada kun laba iyo labaatanka caymiska xogta macluumaadka laga bilaabo agosto labada kun laba iyo labaatanka ayaa muujinaya in keliya siddeetan iyo sideed boqolkiiba caruurta xaq u leh inay helaan hal qiya- hal qiyaas oo jadeeca ah halka ilaban waa dabcan boqolkiiba koob iyo toban keliya ay helayaan qiyaas labaad dalka oo dhan tirooyinka oo ay isku darayaan ayuu muujinaya ka hortag ah caruurda ay ka leeyihiin jadeecada iyadoo dabcan dabeeshana ay sidoo kale meeshaysa ka mareen waa khatarada inta badan ee aad kaga hadlaan khubarada caafimaadka dhegeysan waxaa sidaasi- sidaasi si dheer dhibaatooyinka biniaadanimada ay isku dhafan oo ay sa- ay sababeen colaado iyo weliba abaaro badan oo inta badan waddanka ka taagan unan suurtagashay ama u suurtagelisay in cudurada ay kusii fidaan dhegeystayaal waa hagaagi dhegeysa leh qodobkan ayaa dabcan kusoo xiranaya barnaamijka idaacadda star f m arrimaha hogaanka gargaarka biniadamada qaxootiyada dhegeystayaal tirada dadka gaajaysan ee galbeedka iyo weliba bartamaha afrika ayaa la saadaalinaya inay gaari doonaan heerka ugu sarreeya abid oo dhan afartan sideed waa afartan iyo sideed milyan oo qof oo ku jir ay ku jiraan sagaal milyan oo caruur ah sanadka soo socda haddii aan si deg deg ah looga helin ama xal deg deg ah wax looga qabanqaari karo waxaa looga qabtaa waxaa looga qabta dhibaatooyinka falaqaynta hubinta cuntada ee cadrey harmonize ee u dambeysay waxay muujinaysaa in ay in ka badan soddon iyo shan milyan oo qof ay ku jiraan lix dhibic toddoba milyan oo caruur ah ee ku nool gobolka kolibaad sideed gobolki waa sideed boqolkiiba dadka ay qiimaysay aynan hadda awoodin inay daboolaan baahidooda cuntada iyo weliba nafaqada aas-aasiga sida warbixinta ay ku sheegtay waa gadre harmonize dhegeysa waa sidaa ay u qoran tahay qoraalka xaaladdu waxay si gaar ah ugu walaacsan tahay meelaha ay colaaduhu saamaysay ee lake chad basin ee gobolka lektob burkina faso mali naja halka ilaa iyo shan iyo labaatan kun shan boqol oo qof ay la kulmi doonaan gaajo musiiba wejiga shanaad maama waa p c five inta lagu guda jiro barafka juun agosto labada kun saddex iyo labaatanka sanadka waxaa xilliga kaydska cuntada ee kasoo go-ah dakhliga ama dalagii hore eeay dhalay ee dabcan ay beeraley soo goosanayeen qoysaskuna ay la daala dhacayaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahidooda cunno ee asaasiga ah ilaa iyo dalaga uu soo socdo sida warbixinta ay ku tilmaamayso waran murtiyada si wada jir ah usoo saareen sanadeedka isku xirka ee ka hortegidda dhibaatooyinka cunnada ee galbeedka afrika ee r b c a ee ka dhacay lom togo ayaa hay-adda cunnada iyo weliba beeraha ee qaramada midoobay faw sanduuqa caruurta ee qaramada midoobe u qaabilsan unisef iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka w f b waxay ku boorinayaan in dowladaha gobolka oo dhan inay kordhiyaan taageerada iyo maalgelinta bedelka cunnada barnaamijyada nafaqeynta xoojinta adeegsiga bulshada iyo ilaalinta hab nololeedka iyadoo loo marayo khatarka ay dadku ay ku dhici karaan cunno yarida musiibada inta badan ku noqota qaarka waa inta badan ku dhacdo geeska afrika rajada amniga cunada nafaqeynta labada kun saddex labaatanka waa mid markaasi looga aadka loogu walaacsan yahay tani waa inay noqotaa baaqi ugu dambeysa ee baraarunja waa baraarujinta dowladaha gobolka weliba waa howlwadeenada ayuu yiri chris ngoli agaasimaha gobolka w f b e waa gobolka galbeedka africa xoojinta adeegsiga bulshooyinka waa in ay noqoto mid keliya oo ay diradda saarayso dhammaan waa dabcan dhammaystirka haddii ay noqonayso in markaas xaaladaha dib ugu soo dib usoo celishada waa hanaanka haybadda oo waxqabashada taageeridda ay markaas nafaqeynta inkastoo rajada dalaga ay aada wanaagsan tahay xaaladdu suuqa oo soo hagaagsamayso iyo kordhinta qiyaasaha wax soo saarka waxa gobolka oo dhan waa habka bedelka cunnada ay noqon karta mid nafaqo u heli karaan xorumaha kala duwan taasoo si wax badan oo qaban karo gobolka una bedeli karto saameynta hadda markaasi ka taagan guud ahaan benin codevo ghana geni geni bisaw liberia sirleon iyo togo falanqeyntu gadre waxay markaasi muujinaysaa hakaroga in korarka sare usii qaadi karto maalmaha soo socda iyo weliba bilaha yarida ayay dabcan cuniyarida tilmaamaysaa in sanadkan labada kun iyo labaatanka aysan haysan quud nigeria oo keliya shan iyo labaatan milyan oo habeen rag iyo caruur ah ayaan soo food saartay cunno yari dhexdeeda ama ay kasii daranta xaaladda ama kasii daran karayso taasi la mid ah in ay si fudud u dhici karayaan xaalada badbaado cunno oo deg deg ah haddii aan jawaab deg deg ah markaas laga bixin mise laga helin inkastoo ay jiraan dadaalo ay sameeyeen dowladaha iyo weliba howlwadeenada nafaqa xumida ba-an ee caruurta ka yar shanta sana ee walaaca lagu muujinayo gaar ahaana wadamada saaxil iyo nigeria iyadoo iyada oo ay heerarka ay dhaafeen boqolkiiba shan iyo toban heerka deg deg meelaha qaarkood ee sida senegal iyo matam mauritania gorogol iyo godikmaka waqooyiga bari ee nigeria gobolka yobe iyo borno naja dogon iyo dachi waa heerarka nafaqa xumida meelaha markaas inta badan laga soo teminayo waa hay-adaha caalamiga sidoo kale ay kor u dhaafayaan boqolkiiba toban meelo fara badan oo ay ku heerarsan yihiin harada lake chad naja nigeria chad inay aagaasi xuduudaha u dhexayso burkina faso mali naja holaaduhu ay barakaca dadka helitaanka adeegyada as-aasiga bulshada oo ka kooban ay ku jiraan daryeel caafimaad waxyaalaf waxbarashada biyaha nafaqada waa nafaqada iyo sidoo kale nadaafada cuntooyinka nafaqada leh oo aan markaasi la awoodi karin ayay markaasi ka mid tahay inta badan dadka waayeelada iyo caruurta inaysan heli karin mise ay ku adag tahay saaxil ama saddexda hay-adood ee markaas qaramada midoobay waa howlgalka ka hayo ayaa markaas ballanqaaday in waxay ka qaban doonaan dhibaatooyinka cunnada weliba nafaqeynta aan horey loo arag iyadoo loo marayo hab nidaam cunno oo adag oo wax ku lug leh barnaamijka waxqaqabashada ee iskudhafka ah ee bixinaysa cunnada hay-adaha qaramada midoobay ee cunnada u qaabilsan iyo caafimaadka iska kaashanayn cunnada nafaqada caafimaadka biyo nadaafeen waxaasoo dhan ayay markaasi ka qaba fayohayda fayadh iyo qeybta markaasi fayadhowrka in lagu beegsanayo caruurta haweenka iyo weliba kooxa kale ee aadka ugu nugol sida hooyada iyo dhalaanka iyo dadka weyeelada faw unicef iyo w f b waxay xoojin doonaan in ballaarin doonaan taageeridda joogtada ah ee nidaamyada ilaalinta bulshada ee qaranka iyadoo markaasi lala raadinayo habeenkii caruurta ama hooyada uur kale hooyooyinka naasnuujinaya caruurta yaryar iyo weliba dadka waayeelada in wax badan ay ka qaban doonaan kuna xaalin doonaan xaaladahooda hadda markaasi taagan dadka weliba inta unicef iyo weliba w f b waxay ka wada shaqaynayaan barnaamijyada ilaalinta bulshada ay wadajir maali mauritania naja oo taageerayso hal dhibic sideed milyan oo qof iyagoo loo marayo xawilaad lacageed weliba adeegya dhammaystiran labada wakaaladood waxay sidoo kale ka taageerayaan dowladaha si ay u xoojiyaan nidaamyada ilaalinta bulshada si loo diiwaangeliyo bulshada qaab siyaasadda qaran iyo weliba isku xidhka habka digniinta ugu horeyso faw waxay ka shaqaynaysaa burkinafaso iyadoo taageeri doonto waa lix boqol labaatan kun oo qof si kor loogu qaado awoodda waxsoo saarka beeraha ilaalinta noloshooda faw waxaa kaloo ay taageeri doontaa nidaamka ilaalinta bulshada iyadoo loo marayo dabcan xawilidda ku salaysan lacagta cadaanka ah iyadoo isna dhammaystirka lagu beegsanayo dad gaaraya afar boqol sideetan kun oo qof dhegeystayaal sida warbixinta ugu dambeysay ay soo saartay oo afar boqol iyo sideetan kun oo ruux oo markaas lagu taageerayo laguna caawinayo dadka dhegeystayaal aan soo qabta mid kamid a dhegeystayaal oo shirkada raalli aad mid kamid a qaybta barnaamijka geeska africa waxaa ka jira abaartii ugu daneed abid muddo afartan sano ah ilaa ay horaantii sanadkan labada kun labiyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay ayagoo raadinaya biyo iyo cuno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga unisyaar ayaa ku sugan goobo kala duwan si ay dadku abaaruhu saameeyeen u siiyaan gargaar qoysasku abaaruhu saameeyeen geeska africa balse unisyaar waxay dabcan la daaladhacaysaa baahida faraha badan iyo awood la-aanta hadda oo markaas ay kaashanaysa dadka waxaana uncr ay kaashatay shirkada isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point lagu adeegsado kajawaabida abaartu dhegeysta mala socota in dhibcaaga waa bonga point aad ka caabin karayso qoysaskaada abaartu saameeyeen uncr waxay dooneysaa inay barnaamijka waa bonga for life lagala qeyb qaato abaarta daran waxay markaas aad ku saameysa nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay baabiisay hirkooda caruurtooda dhegeysta waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga baxaan iskaga hayaamaan ayagoo markaas baadigooba biyo baad iyo hoy dhegeysta waa in aad markaas caawin karta qoyska abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcaha bonga point ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkay abaartu saameysay hay-adda uncr waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba wayna hadda ka go-an tahay sidii markaas wax loogu qaban lahaa lagu taakulan lahaa laguna difaaci lahaa dhegeystayaal aan soo qabta dhegeystayaal qodobka dabcan aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal m coba waa shirkada iibisa teleefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceeda si loo awood si cid weliba ay awoodi karto inay iibsato haddii qofku ay ku adkaato inay iibsadana amaha ay ku heli karaysaa si aad u iibsato macmiilka wuxuu u baahan yahay in wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu bixiyo qayb horumaraysa iyo weliba lacag maalinlaah keliya boqol shin oo maalinlaah afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal horumaraysa ah waa ku cusboonaysiinayso gurigaaga shaashada cadceedda twenty four solar t v oo aad iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxdood iyo toosh dhegeysta telefishinka waxaad kaga faydaysan kartaa koobka adduunka waxaa dunida haatan isha lagu wada hayaa tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka qatar ka socdo cayaaraha waxaa kala socon kartaa telefishinka cadceedda adigoo gurigaaga joogo dhegeysta waxaad jira kooxaha howlgelinta oo laga yaabaa inaad ka aragto wadooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan fanaanad bilaasha markay iibsato ama qofka uu iibsato telefishon dhegeysta xusuusnow in adeegan uu ku keenay iskaashi ka dhexeeya m coba wasaaradda tamarta iyo weliba bangiga adduunka maanta ula xiriir m coba oo soo iibso telefishinka cadceeda iyo weliba agabka kale ee muhiimka lambarkan kala xiriir dhegeystayaal si aad u hesho macluumaadka telefoon iyo sidoo kale raadiyaha cadceeda iyo weliba telefishon iyo tooshash markaasi fuul ah oo iftiinkooda meel fog qaban kara lambaradan waa eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toos ah oola xiriiri kartaan dhegeystayaal saaxiibayaal dhammaantiin oad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka idaacadda star f m codta gobolka waqooyi baris waxaynu obolanaha maalinta berito haddii ee bahraare ka noqdo inta koor waxaan iga tegaya sidaasi nabadgelyo yusubakada barnaamijkan ila socodsiinaya arrimaha gargaarka iyo biniaadinimada iminkan waxaan dhegeysanaynaa dhegeystayaal barnaamijka waaraale waxaan dhegeysanaynaa warkii tobankii barqanimo fadumalaki kadibna waxaa maqli doontaan barnaamijka madasha ee xamdi haddii ee bahraare ka noqdo dhegeystayaal hanaga dheeraanina hanaga fogaanina saaxiibada ku sugan mandheera lafey iyo ramo banisa iyo suufta iyo ra-iyo dhankaas iyo beled xaabo waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halka kuwa ku sugan nairobi hal eber shan dhibic sagaal saaxiibada gaarisa dhadhaab tanariva masalan iyo xeryaha qaxootiyada sagaashan toddoba dhibic hal dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo yuusuf bakad macsalaamo